cali cabdulaahi cosoble oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay hirshabelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay sii kordhiso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana isku fidisay dhul ballaaran oo ka tirsan shabeellaha dhexe mar wax laga weydiiyey sababta ka dambeysa jabka isdabajooga iyo firxadka ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalk ayaa waxa uu tilmaamay intaasi ay ugu wacan tahay dowladda federaalk oo aan haysan ciidan awood leh oo ka hortagi kara ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrinta ugu walwalka badan ee haysta ayuu sheegay inay tahay in aan la ogeyn xilliga ay weerarada geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina ay qeyb ka tahay waxyaabaha keenaya in ciidanku ay had iyo jeer ka firxadaan furimaha dagaalka waxa waaye arrimaha kasoo bixitaanka marka xaqiiqda laga hadlo oo kaftanka laga yimaado waxa waaye dhulka markii meelo kala duwan dhulka hadduu isu furan yahay yani ciidamo u isdifaacayana aysan jirin waxa waaye meel walba waa furan waaye shabeellaha dhexe degmadaa doonta soo qabo waa furan waaye sababtoo ah afarta qabla jixo ayay ka jiraan nimankii shabaabka ah marka intay kasoo geli doonaan maba lahubaba yani ma cadda dee awood uma laha inay intaasoo cidil dad issoo aruursaday oo hub iyo taangiye wata ee dagaalamaya taangiyeyaan dhihina waxuu ahaa gaadiid wata ee dagaalamaya yani gooray soo gelayaan iyo qaabay kusoo gelayaan iyo ma cadda waxaa marka yani mar walba shabaabkuna waa kaa daba shaqaynaya ha ma ku dhaafayaan oo gacmaha isma saaranayaan hadalka kasoo yeeraya hogaamiyahan hore ayaa kusoo aadaya iyadoo xaalad adag ay wajahayaan ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay warbaahinta kasoo muuqanayay iyagoo ka hadlaya duruufaha haysta